bismillaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenimee rediyo jowhar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo gaaray magaalada ankara ee dalka turkiga dowladda soomaaliya oo ka hadashay dagaalkii masaajid caligadood u diyaargarowga ku aadan munaasabadda ciidda oo laga dareemayo suuqyada magaalada buulaberde ee gobolka hiiraan in ka badan kun caruur danyar iyo agoon ah oo dharka ciidda lagu guddoonsiiyey magaalada muqdisho akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan ugu yaraan toddoba iyo labaatan qof oo ku geeriyooday dab ka kacay kooriyada koofureed intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeennimankooda ugu doorka roon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkiio intaasi ka faahfaahsan
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray magaalada ankara ee dalka turkiga halkaas uu kula kulmaya dhigiisa dalka turkiga rajab tayib erdogan labada madaxweyne ayaa ka wada hadli doona sidii loo sii xoojin lahaa iskaashiga iyo xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal gaar ahaan iskaashiga dhanka militariga amniga xoojinta iyo joogteynta dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda dalka soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay dagaalkii ka dhacay degmada masaajid cali guduud ee gobolka shabeellada dhexe cabduqaadir jakaarta ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa waxay faahfaahin guud ka bixisay howlgalladii ugu dambeeyey ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ah ay ka fuliyeen deegaano kada tirsan gobolada shabeellaha dhexe hiiraan galguduud iyo shabeellada hoose afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya abuukar xasan maxamed warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay markaasi howlgallo xoogan ka fuliyeen aagga degmada masaajid cali guduud ee gobolka shabeellada dhexe kadib markii ay heleen xog ku saabsan in maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab halkaa isku aruursanayeen si ay weeraro u fuliyaan sidoo kale afhayeenka waxa uu shaac ka qaaday in howlgallo kala dhacay deegaanada sabiid iyo caanoole deegaano hoostaga degmada ceelbuur ee gobol galgaduud deegaanka sumadaale ee gobolka shabeellada dhexe howlgalladaas oo isugu jira cel iyo dhul khasaare xooga lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka ururka al-shabaab islamarkaana looga gubay gawaari dagaal waxaa uuna sheegay in howlgallada ka dhanka maleeshiyaadka ururka al-shabaab ay kasii socon doonaan gobolada dalka soomaaliya ilaa guud ahaan dalka soomaaliya laga xoreeyo waxaa ugu dambeysay maanta ayaa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qaranka oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa waxay ka war heleen cadow doonaya inay arbushaan degmada masaajid cali guduud waxayna ku baxeen halkaas waxaana cadowga khawaariigta al-shabaab lagu gaarsiiyey jab weyn halkaasna waxaa gacan ku-haynteeda iskale ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka oo xaquudirirka ah waxaan rabnaa marka shacabka soomaaliyeed inaan ogeysiino in ciidamada qaranka maalin walba ayagoo sooman ay guulo waaweyn gaarayaan una baahan yihiin ducada shacabka soomaaliyeed lambar labo waxaa howlgal waaweyn ka dhaceen shabeellada hoose gaar ahaan deegaanada sabiib iyo caanoole iyo xooha halkaas ayaa howlgal weyn ka dhacay gobolka shabeellada hoose oo cadowga khawaariigta al-habaab lagu gaarsiiyey jab weyn sidaasoo kale waxaa duqeymo barakaysan ka dhaceen gobolka galgaduud gaargaar ahaan area degmada ceelbuur oo ah xadunta khawaariigta ay degan tahay gobolka galgaduud waxaana lagu gaarsiiyey jab weyn sidaasoo kale gallibaax waxaa lagu gaarsiiyey waxaa looga duqeeyey gaari suug ah iyo dhowr gaari oo cabdibilyaal ah ay wateen cadowga khawaariigta al-habaab waxaana looga duqeeyey gawaarida ay wateen iyo maleeshiyaadka la socday sidaasoo kale waxaa jab iyo xoo ahay halaag lagu gaarsiiyey khawaariigtii ku dhumaalaysanaysa eria laba garas iyo sumadaale waxaana lagu gaarsiiyey jab weyn khawaariigta al-habaab waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed inay ogaadaan khudbaddii xoo ahay baarla xawsiga ahayd uu jeediyey shaydaanka calidheere ahay waxaa ka keenay xanuun gaaray jab gaaray ayaa ka keenay ay gaarsiiyeen ciidamada qaranka iyo shacabka soomaalidu iskaashanayo wuxuu leeyahay waxaad duqayseen intaasoo meelood intaas jabaana gaalow leeyahy labaatanka sano wax ku dhawaayo oo a shacabka soomaaliyeed qarxinayseen dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed ma cabaadi jireen way adkaysan jireen khawaarija iyo idinkaa taqaanaan inaad waxna dishaan markiin la dilo oo waxaa samayseen oo kale in kula sameyn cabaadaan idinkaa taqaanaan shacabka soomaaliyeedna waxaa tusaale ugu filan muuqaal yaroo la duubay iyo zoom la keenay iyo xoo ahay wax kaloo barbagaana iyo cadowgiioo tuutihii ayaa laga bixiyey dhar shacab loo geliyo ciidan laga dhigay iyo waxaaso dhan waxaa ka muhiimsan cabaadka iyo qaylada ka yeeraaya kooxda khawaarijta al-habaab hogaamiyaashooda ayaa tusaale ugu filan sidaas oo kale warkan ka soo baxay afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ayaa kusoo aadaya xilli dowladda federaalka soomaaliya hadda ay waddo abaabulkii ugu dambeeyey ee ku aadan si guud ahaan dalka loogu xurayn lahaa maleeshiyada al-shabaaba u diyaargarowga munaasabadda ciidda ayaa laga dareemayaa suuqyada magaalada buulaberde ee gobolka hiiraan cabdisalaan hebi ayaa warkaasi buulaberde inooga soo diray iyadoo lagu guda jiro tobankii dambe ee bishii ramadaan oo maalmo qura ay ka harsan yihiin maalmaha ciidda ayaa waxaa mashquul ballaaran laga dareemayaa degmada buluburte ee gobolka hiiraan si gaara goobaha lagu iibiyo dharka ciidda noocyadiisa kala duwan goobaha dharka lagu talo iyo sidoo kale goobaha timaha lagu jaro laguna hagaajiyo qaar ka mid a bulshada ku nool degmada buluburte ee gobolka hiiraan oo aan la dhex qaadnay mikrofon ayaa ka warbixiyey sida loogu diyaargaroobayo maalinta ciidda ee nagu soo foodle waraxmatullaahi wabarakaatuhu helan soo dhawaada kusoo dhawaada caro warsame ramadaan alkariim waxaan ugu soo dhaweyneynaa caro warsame maadaama lagu jiro tobankii dambe ee ramadaan oo dharkii ciidda oo aada loo adeeganayo oo mashquulkii oo yacni jaamkii dadkiisay u adeeganayeen ay xoogaha marba marka ka dambaysa ay sii badanayso marka kusoo dhawaada caro warsame macmiisheena discounti fiicanna waa leela sameynaa kusoo dhawaada mar walba waa laydin soo dhaweynayaa dhammaan ummadda muslimiinta waxaa leenahay ramadaan kariim maalmihii ciida nagu soo food leh waxaan leenahay ummadda muslimiinta ee ku nool degmada buulugurte dhammaan gacmo furan kusoo dhawaada caro celitiro xiniyaha haysaa dhar taya leh qiimo jaban si wanaagsan rag iyo dumarba intaba waa helaysin marka waxaan idin leenahay dhammaan ummadda ku nool degmada buulugurte kusoo dhawaada caro celitire bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam wabacad maanta waxaan soo dhaweyneynaa ciiddii dharkii ciidda la tolaayay aan maanta soo dhaweyneynaa maasha allah si fiican aan dharka u tolaynaa insha allahu tacaala hadduu ilaahay yidhaahna si fiican u iidaysan doonaa insha allahu tacaala ciid wanaagsan ciid wanaagsan maadaama aanay arqalayda magaalada buuliburto maanta aad iyo aad ayaan u ciidaysanay dharka ciidda si fiican ayaan u tolnay hadduu ilahay yidhaahdo ciid wanaagsan oo wacan
maalmihii ciidka maartay aa soo dhawaaday maalmaha ciidka maadaama soo dhawaaday saxmadda weli lama gelin saxmadda waad ka dambaysaa maanta waa khamiis jimco iyo sabti hadduu allah idmo maalintaas saxmadda si fiican u weyn oo istaayid u noqonaysaa hadda jartaanka calaa ruux laba doolara lagu jiro laba doolar wax ka siyaadsan dadka wala waxa kumi kara sababto oo tabartaraa jirto waddanka lacag ma lahan saddex saddex doolar afar afar doolar la dhehi lahaa laakiin laba doolar ma looga badinaayo waxaan leeyahay macaamiisha ha kusoo xirmaano timjaraha labadan maalmood oo ciidka ka dhiman insha allah waa la fududayna waa la qurxinaa siday rabaana loogu jaraa hadday wembaley rabaan hadday jeega rabaan baalmiri ceelgaaba kusoo dhawaadaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhammaan ummadda muslimiinta meel kastay joogaan waxaan leenahay ramadaan kariim ramadaan mubaarak waxaa gaarnay maalmihii ugu dambeeyey ee ramadaanka waxaan ku guda jirnaa tobankii ugu dambeysay oo ugu sii ajarka badnaa ramadaanka waxaan rajaynaynaa inaan noqono kuwii ka faa'iidaysto oo ilaahay ajarkeedu waafajiyo maalmahan ugu dambeeyo waxaan dareemaynaa ciiddii ayaa macnaha si fiican alaabta loo gadanayaa waa la kala adeeganayaa dharkii waxawaaye aadaa loo gadanayaa marka waxaan leenahay ciid mubaarak dhammaan ummadda muslimiinta meel kastay joogaan عيد ويسعدوا دحي كل عام وأنتم بخير
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مانتو قميصة رمضان ويا تضبيق لواتن ساهمو حكيلي كرتين إن درك نوعيد سكر الدون وخاصة دمركا ساهمو هو مرو البو تارجت كسارا إن دمركا سيدو كور مريل هاي إن درك عيدة سيد عيالكو كليتو وين كيركا انتبا أو ما كرتا ساهموها sahmaha wuxuu ahaa sidoo kaleeto boorsooyinkii noocii ugu dambeeyey maxay ahaydtay dharkii dumarka o dhan sida shoobinka oo kaleeto sahmaha oo joogo maxay ahayd xuseen maxamed faarax oo gacmo furna kugu soo dhawey doono qaado dhar qurux badan iyo qiimo jaban in ka badan kun caruur ah oo iskugu jirta danyar iyo agoon ayaa dharka ciidda lagu guddoonsiiyey magaalada muqdisho cabdifitaax muumin ayaa warkaasi muqdisho inoogu soo diray carruurtan waxay isugu jiraan kuwo danyar ah iyo sidoo kale kuwo barkacyaal ah oo ku nool xeryaha barkacyaasha ee ku yaala duleedka magaalada muqdisho caruurtan danyarta kuwa barkacayaasha ah ayaa waxaa loo qeybiyey dharkii ay ku ciidi lahaayeen maalinta ciidda iyadoona ay u qeybiyeen dhallinyarada olaha ciisiinta caruurta danyarta iyo kuwa barkacayaasha ah oo kaashanaya masjidka abu hureyre oo ka mid ah masaajidada ku yaala magaalada muqdisho sidaad aragtaan carruurtan waa kuwa danyar ah waxaana laga kala keenay xeryaha barkacayaasha ku yaala duleedka muqdisho iyo sidoo kale kuwa danyar ah oo waalidiintooda awoodi karin in ay helaan dharkii ay ku ciidi lahaayeen carruurtooda waxaana ay ka kooban yihiin ku dhowaad kun iyo saddex boqol iyo kontan iyo toddoba arday ayay ka badan yihiin carruurta halkan loogu qaybiyey dharkii ay ku ciidi lahaayeen maalinka ciidda kun saddex boqol kontan iyo toddoba carruur oo isugu jirta agoon iyo danyar ayaa ka faa'iidaystay ololahani ugu horreyntii waxaa goobta ka hadlay cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi nabaal cabdulqaadir culuw iyo sidoo kale maxamed cabdirasaaq oo dhammaantooda ka wada tirsan ololaha ciisiinta carruurta danyartii agoommada ee ku jira xeryaha barakacayaasha ku yaala muqdisho hadda la joogo ee shan iyo labaatanka ah ololaha wuxuu gaaray ama hadafkiisa ah inuu gaaro laba kun oo carruura laakiin hadda wuxuu gaaray ololaha kun saddex boqol konton iyo todoba carruura inuu ciisiiyo waxaa rabaa inaan kusoo koobarkeyga waa mahadsan yihiin intii ka bax intii sadaqaysatay intii la sheegay intii loo duceeyey dhammaan inta kaga qaadatay xoogooda iyo hantidooda iyo maalkooda waa mahadsan yihiin aan leeyahay ilaahay ducadooda ajirkooda hana gaarsiiyo ololaha waxaa la sameeyaa danyar iyo waxaa loo kala bixiyaa agoon ilmaha kaanuunka laga soo qoraa qaarna magaalada daruufadeeda loo fiiriyaa waana lasoo qoraa marka tirada agoonta waxay tahay siddeed boqol iyo labo tirada danyartan waxaa waaye shan boqol konton iyo shan waa mahadsantihiin dhammaantiina waxaa ka horreysay sidaa hore u sheegay maalmo kale oo carruurtii lasoo diyaarinaya lasoo qoraayey dharkoodii lasoo ibiyey maantana waa maalinta cirka la bixinayay wallahi waxaan ugu dhaliyay maadaama dalku duruufo kala duwan uu ku jiro maalinta ciidan ay tahay maalin farxad badan oo dadku ay ay tahay maalin suruura oo dadka farxaan inaan carruurtaas agoonta ah iyo danyarta kaama ku jiro inaysan ciidin aaday noo noo dhibtay taasaa keentay inaan u istaagno sanad kastana aan u taagannahay guddiga masjidka abuu hureyre oo isugu jira imaamka masjidka iyo sidoo kale mid ka mid ah ee culimmada masjidka ayaa iyagu waxa ay ka sheekeeyeen wanaagga iyo weliba farxadda ay leedahay in markaasi laga qayb qaato ama la ciisiyo carruur danyar ah ama dad danyar ah kuwaas oo ay sheegeen in diinteena islaamka lagu xusay waxaa ka qayb qaatay barnaamijkan iyo ka shaqayntiisa masjidka abuu hureyra culimmadiisa iyo guddigiisa iyo dhallinyarada ololaha ciidsiinta carruurta danyarta oo isgarabsanaya kuwaasi oo tegay masaajidda magaalada muqdisho in badan oo ka mida waxaana barnaamijkan khayrigaa ka qayb qaatay toddobiyo labaatan masjid oo kale oo mimbarradooda nagu soo dhoweeyey ilmahan inay farxaanna garab nagu siiyey waxaan leenahay waa mahadsantihiin ajirkiinan ilaahay ha weynayo waxaan kaloo si gaara ugu mahad celinayaa qaar ka mida jaaliyada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka canada toronto gaar ahaan jamaacada masjidu tawfiiq oo in ka badan konton caruur agoona inay ciidtiyaan go'aansaday oo lacagaha inoo soo diray waxaan leenahay way gaartay kuwa aada ugu tala gasheen lacagahaas guddoomiyaha ololaha ciisiinta carruurta danyartii agoommada ee ku jirta xeryaha barkacyaasha muqdisho ayaa dhankiisa hadalka qaatay sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan intii ka qayb qaadatay barnaamijkan muxsiniinta kala duwanaa ee dal iyo dibad joogay iyo maamulka masaajidka iyo jameecada masjidka abu hureyra sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo masaajidada kale la midka ahaa ee barnaamijkan qaybta ka noqday iyo dhalinyarada ololaha ciisiinta carruurta agoonta iyo danta yar oo iyaga sanadkii shanaad u taagan in barnaamijkan uu taabagalo ama rumeeyey in la ciisiiyo wax ka badan shan kun wax ku dhow afar kun iyo toddoba boqol oo carruur ah gabagabadii qaar ka mid ah carruurta iyagu ka faa'iidaystay ololahan ayaa ugu mahad celiyey dhallinyarada ka soo shaqaysay ololahan ciisiinta iyagoona tilmaamay in baahi weyn ay u qabeen ibraahim oyow aan fiicana maanta dharkaan siiya farxasina farxasina maanta dharka ciidii la siiya alaa alaa meel qaluu seey walaa dharka ciidii la siiya maasina maxamed farxadda oo kale waa dharka iidilaa walaalihii siiya waa farxasanaana la siiyo walaalaa isiiya maasina farxii cabdulaahi suleymaan aniga maanta dharka ciidii la siiyay maanta walaalaa isiiya maasina fiican maanta faraxsanahay la yaabo in
sanad walba ayay sidaan oo kale uga farxiyaan carruurta danyarta ah iyo sidoo kale kuwa barkacayaasha ku jira hariyaha barkacayaasha muqdisho dhallinyarada ku midowday ololaha ciisiinta carruurta danyarta iyo kuwa barkacayaasha ee ku jira hariyaha barkacayaasha muqdisho
halkaa warkaasi ka dhegaysanaysaana dhegaystayaal waa radio jawhar ee markaana akhbaaraadka dibadda dabkii ugu xooganaa taariikhda kooriyada koofureed ayaa ku geeriyootay toddoba iyo labaatan qofood halka toban kalena ay ku dhaawacmeen dadka dhintay ayaa u badnaa dad waayeelo ah iyadoo uu dabkuna sii siqiyo koonfurta bari ee dalkaasi se ayaa in ka badan boqol iyo labaatan helikobter loo diray waxaana loo diray saddex gobol oo shaqaalaha ay ku dadaalayaan inay badbaadiyaan farshaxanka taariikhiga ah oo ku yaala goobo macbadyo ah warkii habeenimo aad kala socoteen dhegeystayaal radio jawar waa naga intaa cidduu warkeena sheegana waxay dib kaga daalaca kartaa bartaan ku leenaanay facebooka ama w w dot radio jawhar dot net sidaas iyo amaane allah